asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba oo aad noo maqashaanba waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsan ee magaalada muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
ismaqla wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinka inaad ku dhegeysan doontaan hadduu eeba raalli ka noqdana waxaa qeyb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxa uu maanta ka qeybgalay caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi kenya william ruto oo markaas waaxda gobolka geeska afrika ay kasoo qeyb galeen madaxweynaha ayaa halkaas khudbad ka jeeday waana la wadaagi doonaa saaxiibayaal qodobada kale waxaa qeyb ka noqon doona booliiska soomaaliya ayaa soo bandhigay nin fil argagaxle maanta ka geystay degmada dheer kenley ee magaalada muqdisho waana idiin soo gudbi doonaa afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo faahfaahinaya waxaa kaloo maqli doontaan maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta soo gabagabeysay dhageysiga dacwadkan ahaa kow iyo toban eedeysano oo loo heysto dagaal safeyn ah oo ay weerar markaasi sababay dhimashada marar xum lagu magacaabo allah u naxariistay liibaan cabduqaadir cali waxaa kaloo maqli doontaan oo barnaamijkeena qeyb ka noqon doona baarlamaanka galmudug ayaa ah muddo kordhin hal sana ah waxa ay u sameeyeen madaxweynaha maamulkaas axmed cabdi kaari qoorqoor waxaan kaloo idiin haynaa gudoomiyaha golaha badbaado bulsho nabadoon cabduqaadir abuul ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo abeelaha walaalaha ee ku dagaalamaya gobolka shabeellaha dhexe waxaa kaloo maqli doontaan madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu madaxtooyada koonfur galbeed ku qaabilay markaasi wafdi ka socda beesha caalamka waxyaaba ay ka hadlinayaan sidoo kale idiin soo gubi doonaa qodobadaasi wixii soo kordhacaa ayaad maqli doontaan saaxiibayaal kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isdullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan haw idinka lehay barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsan ee magaalada muqdisho degeysanaysaan qeybaha ugu horey barnaamijkeena caawa ayaan gudagelinaa qodobo kala duwan ayaa inoo soo socordhaa barnaamijka aad kusoo maqasheen waxaasu ku bilaabeena saaxiibayaal baarlamaanka maamulka galmudug ayaa maanta muddo kordhin hal sanaa waxay ugu dareen madaxweynaha maamulka said cabdulaahi waa markaasi madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor kadib xildhibaanada kuna xasaasi ay yeesheen arrintaasi ay ka doodeen muddo xileedka hore wuxuu ahaa afar sano hase yeeshee iminka shan sano ayaa laga dhigay oo hal sano ayaa loogu daray hore tallaabadan waxaa u qaaday maamulada koonfur galbeed iyo sidoo kaleenta hirshabeelle jubbaland galmudugna waxay noqotay maamulkii afraad waxaase ah weli arrintan ka hadleen mowqifka dowladda madaxweyne xasan maxmuud oo weli ka aamusan ayadoona taasi ay dad badan ay ku tilmaameen in markaasi madaxweynuhu markaa dowladdiisu ay arrintaas raalli ay ka tahay islamarkaana aysan waxba ka qaban karin inta kororsiga madaxda maamul goboleed ay sameysaan ayaana inkastoo dhowaan shir lagu soo gabay magaalada muqdisho ay uga hadleen arrimaha xaaladaha guud ee dalka ka oo la filaya in lagu soo hadalqado arrinta muddo kororsigaasi yeeshee tafaasiilaantaas ku saabsan qodobadii ay soo saareenna ma aysan ku jirin muddo kororsiga iyo waxyaaba markaas ay ka hadleen dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiib yaala booliiska soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay nin fal argagaxle markaas ka geystay degmada dharkiilin ee gobolka banaadir waxaana markaas ninka ah oo baraha bulshada muuqaal laga soo duubay lasoo dhigay ayaa muujinayay asigoo markaasi qori wata oo markaas wiil aada u yarna markaa xabad ku ridaya inkastoo muuqaalka uu sheegay in lasoo jarjaray si saxda aysan saas ka turjumeen hase yeeshee kilibka laga soo qabtay ayaa ahaa kilib dadka aada u argaxeen kadib markii qoriga uu xabadda markaasi karidana uu markaa ku aadiyey wiilka dhallinyarada ah wiilkii aada ku yaraa taa dadka ay aada ula yaabeen siyaabooyin kala duwana looga hadlay xitaa wiilkaasi dadku qaar ay u fasireen in markaa xabadda lagu dhuftay uu geeriyooday hase yeeshee afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo maanta warbaahinta isugu yeeray xarunta cdda magaalada muqdisho ayaa markaasi beeniyey islamarkaana sheegay in wiilka uu nool yahay islamarkaana xabadda aan lagu dhufan hase yeeshee sidoo kale shaqsigii falkaa sameeyey ayaa qudhiisa la hadlay saxaafadda oo sheegay in arrintaasi si qaldan loo turjumay islamarkaana beeniyey asigoo la sheegay inuusan qofna dilin qofna dhaawicin hase yeeshee uula jeeda keliya in uu markaa canaananayay haddaba kan afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq doojiso oo warbaahinta la hadlay kadibna waxaa sii xigi doonaa shaqsigii arrintaasi sameeyey
bismi illahi raxmaan raxiim saddex iyo tobankii sebtembar laba kun labaiyo labaatan sidaan horay u baahinay ama aan u sii daynay sagaaliyo tobankii bishii agost sagaaliyo tobankii bishii agost bishii sebtembar sagaaliyo tobankii bishii agost laba kun labaiyo labaatan waxaa jiray fideow la duubay siddeeddii agost laba kun labaiyo labaatan oo nin dharcad ah dharcad wata isla markaana qori wata ee garaacaya ilmo yar isla markaana xabad ridaya ayaa baraha bulshada si aada ugu faafay kaas oo waalidiinta iyo ummadda soomaaliyeedda qalqal badan ku abuuray sida fiidegoos u dhacay marka waraysigii aan u bixinnay sagaaliyo tobankii agost ayaan ku sheegay in arrintaas ay tahay fiideo la idhidgareeyey aysan ahayn arrin rasmi ah oo si rasmiya aan u dhicin sida fideogaas loo idhidgareeyey ama loo jarjarana ay tahay si brofocation ah oo loogu talagalay in lagu caddeeyo in ninkaas wiilka yarkaa uu dilayo haddaba sida maantaba aan rabno inaan ummadda u caddayno waxaan halkan maanta idinkugu soo bandhigi doonnaa waaridka dhalay wiilka yar ee la ulaynayo isla markaana agtiisa xabadda lagu ridayo ninka xabadda riday waaridkii dhalay ninka duubay fideoga oo wax ujeeddo guracana aan ka lahayn laakiin fideo uu duubay uu saaxiibadiis u diray saaxiibbadii ay jarjareen oo saas social media ku soo galay marka waxaa ila taagan maantay waalidiintii dhalay wiilka yaroo la uleeyey ninka xabadda ridaya oo wiilka yar xabadda ku ridaya ulaynaya iyo waalidka dhalay wiilka fideoga duubay iyo wiilka yaroo la ulaynaya waalidkiisa marka iyo wiilka yaraa ruuxiisa waa nala taagan yahay marka waxaan rabnaa inaan ummadda u caddayno in sida loo qalqalgeliyey dadka loona tusiyey aysan ahayn islamarkaana dhanka xun ee negatifeka uu leeyahay social media ay leeyihiin ay tahay wax brofocation ah oo waxba ku jirin in dadka lagu qalqalgelin karo waxaan rabnaa inaan u caddayno waalidiintii ama ummadda soomaaliyeed ee arkay fideogaas uu qalqal ku abuuray inay raalli ka ahaadaan cidda falkaas samaysay ruuxeedana lagu raad joogo insha allahna maxkamadda awoodda u leh aannu soo hortaajin doonno marka aniga shirkayga jiraad intaasuu ku egyahay waxa aan ku wareejin doonaa oo noo hadli doona aabbaha dhalay wiilka la uleeyey oo xabaddana lagu riday in sida brofocationka ah wax loo sheegay aysan ahayn sida ay waxu dhaceen waa mahadsantiin anigu waxaan ahay ninkii baraha bulshada la soo dhigay oo ciyaalka xanjafihayey xabaddana ridayey marka waxay ahaayeen ciyaal yararahoo xaafadda wakhtiga hadda jiro oo iska jiro oo iska ciyaal weeraa marka xaafaddan deganaay waxaa isoo wacay waalidiinta iyo dadka meesha degganaa isoo wacay sidaasaan ugu soo baxay aniguna waxaan ahay rag oo maaragtay amniga qayb ka ahoo la ogyahayo xaafadda deggan sidaasaan ciyaalkaas markaas meesha ugu qaqabtay mid wax watay iyo midaan wax wadanba intaa meeshaan ku wada aruurnay hilibkaas yaroo la duubay oo noqday dadka ka wada yaabshi oo ahay inaan dilaayo amba aan xabad ku dhifahayo waxaan caddaynaa inaan anugu cidna dilin cidna dhaawicin waxa meeshaas lagu haayana ay hayaan ciyaal yaryaroo xaafaddo ciyaal weere iska ah waalidiinto i wacayna meeshaan wada deganin waxa dhan wala ciyaalka xataa meesha la wada degana waa lays wada yaqiin wax aan geysto falaaba yaraateeho dhacdaaho meeshaas ka dhacana ma jirin kuley dharkii wakhtigii maalinkii aan watana ciddii si fiican u fiirsatana way u jeedaa oo asaasa lagu qancaya dharka xataa waa soo qaatay waxa iga maqanna waa wax amnigu shaqo kule oo kale waana mahadsantihiin wasalaam alaikum warahmatullahi wabarakaatu
kuwaas waxay ahayeen afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya gaashaanle sadiin qaadan cali doodisho iyo sidoo kaleeto shaqsigii lagu eedeeyey in wiil yar markaas asigoo markaa xabad ku ridaya muuqaal laga soo duuba baraha bulshada lagu baayay oo qudhiisa arrintaasi beeninayay weli barnaamijka wareega dhegeysanaysaan qeybihiisa hore ayaan ku guuljarnaa maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta u fadhiisay dhegeysiga dacwad markaas loo heeso dad eedeemo kala duwan loo soo jeediyey maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta soo gebagabaysay dhegeysiga dacwad kanadhaha kow iyo toban eedeysano oo loo haysto dagaal safeyn ah iyo markaa weerar sababay dhimasho iyo dhaawac dhimashada marxuum liibaan cabdiqaadir cali maxkamadda ayaa ku xukuntay sagaal ka mid ah kow iyo tobanka eedeysane min hal sano iyo bar xariga iyo diida marxuumka ay dileen maadaama maxkamaddu ay ku heshay falkaas labada ruux ee soo hartayna ayay maxkamaddu u celisay xorriyaddooda maadaama lagu waayay dembiga sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdiqaadir maxamed xasan dacwadan oo usoo gudbiyay xafiiska xerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa waxaa maxkamadda gobolka banaadir ka yeelatay ilaa iyo afar fadhi ugu dambe maanta ayaana lasoo gabagabeeyey dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal waxaa markaas magaalada muqdisho waan waa usoo laabanahe gudoomiyaha golaha badbaado bulsho namadon cabdiqaadir abaabul ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo beelaha walaalaha ee markaas ku dagaalamaya gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanada raagacle ee cadale isagoo isagoo kale soo dhaweeyey magacaabista duqa magaalada muqdisho oo caawawa ee xaafilada xilwareejintiisa ka socota aqalka dowladda hoose xamar nabdoon abaabul ayaa waxa uu markaas beelahaas u daray baaqiyo degdega si markaas goosha wadahadalka ama goosha wadahadalka isku yimaadaan loona joojiyo dagaalka markaas ay wadaan dadkaasi walaalaha halka ku dagaalamaya madaxda maamulka hirshabelle ayaa si guud markaasi ugu baaqiya in colaadaasi la qaboojiyo waa ka nabdoon abaabul oo shir jareed qabtay baaqan u diray dadkaasi
waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo dhibaato ka taagan degmada raagaceelle iyo degmada cadale nimanka degoo qaraabada aan nahay gobolkooda waxaana ogyahay magaaladoodana hirshabeelle tahay aan rabaa inaan baaq u jeediyo baaqaasoo ah in la joojiyo dagaalka meeshaas ka socdo waa dagaal iska liito dagaalka liito wiilaa ku dhimaayo midaa ku naafoobayo dhibaataa ka dhacayso waxaan rabnaa annakoo ah odayaashii golaha badbaado bulsho anna aan guddoomiyuu ahay iyo garbahaygii ku-xigeenkaygiiyo kulli waxaan ku hadlaynaa magaca waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo akhyaarta meeshaas dalka joogto ee meeshaas joogto ee ahlu cilmigaa ee og biri in la heshiihayo waxaan soo jeedinahayn inay qalabka qabsadaan madaxweynaha hirshabeelle iyo xukuumaddiisana waxaan ka codsaynaa inay dadka dagaalka huraaya amba ganacsada ha lahaado amba oda hogaamiya ha lahaado la joojiyo xukuumadda hirshabeelle inay wax ka qabato iyo saraakiishooda sideedaba nin daaluma ee dadka isku dilaayo waa in la soo xiro dagaalka joogsa maa ee farbugta intay dhexda ka taalo waxaan rabnaa dagaalka in la joojiyo dowladda inay qalab qaadato hirshabeelle inay qalab qaadato dagaalkaasina joojiyaan rabnaa jid kasta ha loo maro dagaal ceebeed waaye dagaal doqoneed waaye dagaal qaraabo waaye dagaal ebriyaahoo lees dhammayhayo waaye dagaalkaasna joojiyaan rabnaa waxaa kaloon rabaa qodobkaas markaan ka baxo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale magacaabadiisa waa ka mahad celaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyana waa uga mahad celaynaa gudoomiyaha waxaan rabnaa ilaahay inaan uga barino in xilkiisa ilaahay ku asturo kuna guuleysto midkii tegana meeloo wax keenay isagana waa mahadsan yahay waxaan rabnaa marka in ummadda magaalada muqdisho degan waxay rabtaa caafimaad waxay rabtaa waxbarasho waxay rabtaa jidadka biyaha galayaan in qorsho loo sameeyo waxawaaye wax kasto amniga ugu horeeyo dadkasow neefta ugu baahan yaho amniga ugu baahan yahay gudoomiya waxaan rabnaa inaad amnigana wax ka qabato ardaydii soomaaliyeedna ay waxbartaan caafimaadna ay aadi karaan islaanta umusho ay meel loo wado la heli karo jidka dhagaxyada uga tagtayaa waagayaal gudoomiya wax ku fari mayno wax baad og tahay dowladda dhexena waa ka codsaynaa qof la arkaan ka codsaynaa waxaan rabnaa inaan shicib iyo kulle inaan u qalab qaadanno inaan ammaanka suganno aada iyo aadaan usoo dhowaa waxaa kaloon aniga khaasatan u hadlaa dadaa warkaygaa googooyeenoo googooyeenoo googooyeen aniga dowladda waa jecela xukuumadda waa jecela dowladda inay timaadaan juhdi galsho war yaroo tilmaama markaan tilmaami tagana in soddon warxilaato laga dhex sameeyo waa khalad waayo aniga dowladdaan rabaa c b b meel ugama bannaano waxaan rabaa inayna meelka soo gelin waxaan rabaa warkayga inaan la jarjarin warkayga markaan sheegayo laxan ku toosiy waa waxba ku dumiyo maha dowladdana dumi maayo waana cusubta waqtigay fikirtaba lama gaarin hadday timid shimaa laga hoos dhalalahay shimow dhalaysa shimayse dhogoraysays dad waxaan arkay aada uga hoos dhasha aniga qof sheeg sheegi maayo dowladday soo dhowaaw waxqabadaan kaa rabnaa dadkaas shabeellada dhexa joogo ee dhibaatada haysee hirshabeelle joogo madaxweynaheedu shaqow soo aaday hirshabeelle isagana fadhiga ha ka kacaan leenahay dowladda dhaxana garab ha siiso ha leesu kaashado deb socdo waaye debka austraeliya ka kaci jiray oo adduunyadu isugu gurmaysaa maha ka kacuu haayo fulkaano waaye yaan la yaraysanin waana idin mahad celaa gudoomiyaha gobolkana kan tegane maca salaamaan leenahay ilaahay ha ku xafido waxaad qaba karta waa qabatay halka imaahayna weelkaamaan leenahay waxaan u baahannahana waa tilmaamanay waxaa ugu weyn neeftasaan u rabnaan amni u rabnaa marka guddoomiye soo dhowaaw nin wadaadahoo qur-aankana yaqaan wax kastana yaqaanaad tahay tafadal allaha ku xafido waana mahadsanta
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarkaahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta save the jildaren
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horreysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu han oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacaraadda hadalsan magaalada muqdisho ad dhegeysanaysaa markaana shir maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxa ugu socday wasiiradda maaliyadda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleeda wasiiradaas maaliyadda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleeda oo shirarkooda ku saabsan arrimaha ku saabsan dhaqaalaha oo kol horeba kuwa maamul goboleeda ay sheegay in xiriirka u jireen wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya sabab la xiriira eedamo iyo wada shaqeyn la-aan ayay ka tawdeen ama ay ka sheegteen wasiirka cusub ee maaliyadda doctor cilmi maxamed nuur ayaa ugu dambeyntii arrimahaasi ka heshiiyey iyo khilaafadii iyo aragtidii kala dugnaantii soo kala xagashay haddaba kulankii ay yeesheen ama kulmadii u socday ayaa lagu soo gabagabay magaalada muqdisho horumar kale waxaan ka rumaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya cabduqaadir waa cabdiqafaar cilmi caangi ayaa aqriyay warmurtiyeedka markaas ay soo saareen
warmurtiyeedka shirka wasiirada maaliyadda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka shir ay isugu yimaadeen dhammaan wasiirada maaliyadda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ayaa ka qabsoomay magaalada muqdisho kaasoo lagu gorfaynayay arrimaha maamulka maaliyadda dalka shirkan oo qabsoomay muddo laba sano ah kadib ayaa waxaa kasoo qeybgalay dhammaan wasiirada maaliyadda xubno ka mid ah guddiga farsamada iyo marti sharaf kale shirkan wadatashiga ah oo socday lix maalmood ayaa waxaa shirgidoominayay wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya doctor cilmi maxamed maxamuud nuur oo ay weheliyaan wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda marwo raaxo maxamuud janaqow iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cabdulqafaar cilmi xaange wasiirada maaliyadda waxay waxay soo dhaweeyeen soo dhoweyn iyo wada shaqayn rasmi ah u ballanqaadeen wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda doctor cilmi iyagoona hoosta ka xariiqay wada shaqayn dhab ah una ballanqaaday inay si dhow ugala shaqaynayaan arrimaha horumarinta maamulka maaliyadda dalka iyo hanaanka dayn cafinta isxog waraysi kala warqaadasho iyo dood ku aadan dardargelinta arrimaha dib u habeynta maamulka maaliyadda dalka ayaa waxaa la isla qaatay inay ka wada inay ka wada go-an tahay in si isku kalsooni qadarin iyo xushmad leh lagu wada shaqeeyo iyadoo mudnaanta la siinayo arrimaha horumarinta hanaanka dayn cafinta iyo dowlad wanaagga kuwaas oo ay ka mid yihiin kow si loo xoojiyo horumarka hufnaanta iyo isku duubnaanta hay-adaha maaliyadda ee dalka wasiiradu waxay hoosta ka xariiqeen inay lagama maarmaan tahay inay si dhow loo wada shaqeeyo oo ku dhisan kalsooni iyo wada tashi labo inay maanta laga inaan maanta laga bilaabo marna la siyaasadayn arrimaha maaliyadda iyo hirgelinta shuruucda maaliyadda dalka iyo xaqiijinta halbeegyada iyo shuruudaha ku lamaandeeqaha iyo mashaariicda horumarineed ee xukuumadda federaalka ah ee soo mara saddex inay si wada jir ah looga qayb qaato dhammaystirka hanaanka deyn cafinta iyo dib u habeynta dhaqaalaha hufnaanta nidaamka maaliyadda la dagaalanka saboolnimada musuq maasuqa lagana wada shaqeeyo kobcinta dowlad wanaagga afar in la isla qaato lana ansixiyo hab ku salaysan qaacido oo formulo basic resource sharing ah oo ku aadan qaybsiga deeqaha dibadda si loo dhiirigeliyo waxwada qaybsiga waxwada qaybsi loo dhan yahay isla markaasna la dardargeliyo dadaalka ku aadan kobcinta dakhliga gudaha domestic revenue mobilization iyo ilaalinta wax ku-oolnimada maamulka maaliyadda iyo adeega bulshada shan in konton boqolkiiba kabka miisaaniyadeed ee qaybsiga yaboaha bangiga adduunka ee loo yaqaano d b o two loo isticmaalo horumarinta arrimaha bulshada iyo maamul wanaagga sida howlaha caafimaadka iyo waxbarashada lix in konton boqolkiiba kabka miisaaniyadeed ee loo yaqaano d b o two ay khiyaar u leeyihiin isticmaalkeeda balse xisaab celin iyo warbixin maaliyadeed laga soo sameeyo number toddobo in la dhammaystiro barnaamijka furdooyinka iyo dardargelinta isticmaalka somkas sideed in xoogga la saaro kobcinta iyo tayada adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada aasaasiga ah si muwaadiniinta dalku u helaan adeeg caafimaad iyo waxbarasho sagaal in la ilaaliyo daabicidda soo saarista xisaab celin sanadla ah oo waafaqsan nidaam xisaabeed ka midaysan ee guddiga farsamada ay horey ugu heshiiyeen ee loo yaqaano unified chartered of accounts toban in la ilaaliyo dhammaan heshiisyada la wada gaaro koob iyo toban in la qabto shirka xiga ee wadatashiga wasiirada maaliyadda bisha nofembar ee soo socota haddii alla idmo wabilaahi towfiiq warmurtiyeedkan waxaa sayaxay dhammaan wasiirada maaliyadda dowladda federaalka ah iyo wasiirada dowladaha xubinta ah dowladda federaalka waad mahadsantihiin
dhinaca kale wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya dr maxamed waa cali maxamuud nuur ayaa dhankiisa ka hadlay oo soo dhow heshiiska la gaaray
kuna gebagabaysanno muxuu ahaye guul iyo is-afgarad iyo taariikh cusub oonu muxuu ahaye u bilowno bahda maaliyadda iyo aqoonta maaliyadda iyo dhaqaalaha marka runtii taas annaga sharaf noo ahay inaan isku keenno aragno meesha muxuu ahaye doodeennu ay tahay aragno muxuu ahay waxaan runtii aanu isla aragno meesha contributionka iyo inaan wax ka geysano inooga baxo marka hore waa idin soo dhaweynayaa aad baana runtii idinka mahad celinayaa odayaasha ragga muddada dheer runtii halkan waxaan malaynayaa laba saacadood iyo ka badan laba saacadood iyo aroodhe saddex saacadood iyo ka badan u sabray inay sugaan inaan muxuu ahay war murtiyadeer soo saaro murtiyadeer odhan maayo laakiin waa wax weyn inaad u sabarteen oo muxuu ahaa runtii weli ay naga daahday inaan muxuu ahaye soo gabagabaysano kusoo gabagabaysano muqadadan bal marka raalli baad naga ahaanaysaan waana idinka mahad celinaynaa dulqaadka faraha badan leh hadday khubarada yihiin iyo hadday guddiga maaliyadda oo runtii muxuu ahaa noo dulqaatay noo sabray oo maanta quruxdaa iyo sharaftaa fara badan noo yeelay iyagana aad baan uga mahad celinay dhammaantiin talooyinkii aad muxuu ahaa noo soo jeediseen aad u soo jeediseen inta bahda muxuu ahaayey dhaqaalaha iyo ku midowday muxuu ahaay maaliyadda midna waa inta ka shaqaysee gacanta ku haysa qaybna waa inta kor joogtaynta iyo oversightka ku leh qaybna waxa weeye waa inta muxuu ahaay runtii aqoontii iyo muxuu ahaay maskaxdii u ah marka haddii aan saddexdaaba isugu nimidnay guruub waa runtii waa muxuu ahaay wax weyn wey oo muxuu ahaa isleehay baryahan maysan dhicin waad garanaysaan oo shirkaasi muxuu ahayey dowlad goboleeda isku yimaadaan iyo dowladda dhexe wasiiradoodu sida laga dhawaajiyey laba sano ayuu muxuu ahay u qaatay waxaan la kowsanay dad kala maqnaa laba sano waanaad garan kartaa inaanay dhib yarayn in si sahlan laysku soo boodo oo muxuu ahaay laysku jeclaado Ee, waxaan se ku faraxsanahay inaan muxuu ahaa muddadaasi isbarannay kabtannay isla jaan qaadnay meel la soo gaarsiinay mustaqbalna wada jeexnay marka taasaa runtii muxuu ahay sharaf weyn noo ah Ee, waxaan malaynayaa soomaalidu waxay ku leedahay murti badan Ee, muxuu ahay wiilwaal baa wuxuu yidhi waxaa rag isku dira ama kala geeya soomaan garan ka xi- ka dhigay hal xidhaale soomaaliduna waxay tidhaahdaa haddii aad laba aad isku jecel oo ay aragto waxaan lexjeclaan dhex marin marka marka arrinta mawduucan ka hadlayna anuuna dhib yarayn ayaad fahmaysaan laakiin inaan isla gaadhno oo muxuu ahaa meel isla gaadhnay iyada lafteeda runtii muhiima oo gunaanadka waxaa la yidhahdaa umuur kastaba waxay ku gebagabootaa asalka ah gebagabadu meeshay muxuu ahay dhacdo ayaa asala dalkeennu muddo dheer buu burbursanaa burburkaasina waxaynu moogtay ku noolayn anarki sharci la'aan nidaam la'aan dowlad la'aan baa markaa ka dhalatay taasina markaa muddadaa dheer inagu muxuu ahay raagtay waatayna dhaxal siisay faqriga iyo gaajada inagoo ku dul nool dhulka adduunyada meelaha ugu qanisan marka la eego uguna istiraatiijiyan ku ku nool waxay naga maqani maaha xoog dad waxay naga maqani maaha hanti waxay naga maqani maaha garasho waxay naga maqani waa wada shaqayn iyo is-ogol iyo muxuu ahay nabad inaynu muxuu ahaa dalkeena ku joogno oo shuruuc u samaysano sidii aynu u wada waari waari lahayn u wada jiri lahayn u wada shaqayn lahayn u wada noolaan lahayn u wada horumari lahayn markaa tay naga maqani taas bay ahayd soomaalida muxuu ahay maadaama aan ku soo noolayn xilligii dunidu de ay muxuu ahay aanay is- isfaragelin jirin nin waliba geeliisa iska dhaqanay nin waliba keligii uu boqora nin waliba uu keligii markaa suldaanaha oo markaa muxuu ahay dadku nin waliba geeliisa iyo beeshiisu meeshay ku dhaqanaysa waxaynu ka soo gudub soo nim- nimday meel laysu baahan yahay oo in la wada shaqeeyo oo lays ogolaada ay tahay marka walaalayaalow faqrigayna hayaay maaha kaa gaajada iyo macaluusha ah ee faqrigayna hayaay waxa weeye sidee baan organizationis iyo nidaam sharci ku dhisan oo nabad ku dhisan aan u samaysano taasaa muxuu ahaa runtii shayga ugu muhiimsan ay tahay haddaynu taa helno wax walba aynu ka baxaynaayoo caqabaad oo kale oo markaasi uu jira maanta macaluul iyo abaar xoog leh ayayna haysata waxay u baahan tahay caqli wadajir iyo muxuu ahaay oo la sameeyo daraasaad iyo kartidii xoogoo laysu geeyo oo markaasi dhulkeenna biyuhuna ha yaraadaana biyaha aynu ku aynu ku joojisanno beeraheennana aynu ku qodanno oo aynu abaarta kaga baxno ma jiro dal muxuu ahaa u bandhigan un cilimo- cimilada muxuu ahaa isbeddelkeeda oo sugaya un nasiibka inuu iska noolaado markaa ma jiro oo jiilaalku markuu dheeraadana dee la dhinta markii muxuu ahaa sidii geedihii markii muxuu ahaa roobku daana magoola ee muxuu ahaa runtii ma jiro ee waxaynu u baahannahay dad jiri kara xilliga abaarta iyo xilliga muxuu ahaaye dhulku barwaaqadayay labada taasina tala midaysan bay u baahantahay marka maaliyaddu waa meelaha aasaaska ah ee caqliga isugeyntiisu ay ku habboon tahay wey. waxaana la yidhaahdaa qofka waxaa lagu qiimeeyaa maalkiisa maamulidiisa inuu rational yahay rationality innaga muxuu ahaaye muxuu ahaa islaamka wax nidha ee muxuu ahaa qur-aanku ina baray rushdi uu ina baray fain aanastum ru- muxuu ahaay aanastum minhum rushda fadfacuu ilayhim caruurta marka la korinaya agoonta waxaa ilaahay yidhi haddii aad ka dareentaan rushdi inuu muxuu maalkiisa kontrooli karayo maamulan karayo u dhiiboo ku wareejiya markaas taasaa markaa yaa muxuu ahaa runtii ay tahay halbeegu sidaynu u maamulano miisaaniyaddeenna iyo muxuu ahaa dhaqaalaheenna sida ugu qurux badan ee ugu habboon ee waxtarka u leh ummaddeenna iyo dadkeenna muxuu ahaa inaynu u maamulano taas baa inooga baahan challengeska ugu waaweyn ee ina muxuu ahaa waajahaya ay taas shuruuc ku dhisan oo ku dhisan muxuu ahaayey halbeegyo qeexan markaasi ee ku dhisan maanta waxaynu waajahaynaa nidaam laynagu gardaadinayo oo la yidhaahdo dayn cabis la yidhaahdo oo soomaaliya muddo dheer bay fawdo ku jirtay daynna ma qaadan karayn daynna ma maamuli karayn dhaqaalahaygu burbursanaa bal ha la tijaabiyo inay dhaqaalahaygii maamuli karto in la tijaabiyo proceskaasaa layna soo mariyey oo s m b ahaa oo haddana u soo gudbay e c f u soo gudbay oo hadda laynoo gardaadinayo inaynu muxuu ahaay maamuli karno oon shuruucdeenna ilaalin karno oo nidaamkeenna muxua dabaqi karno oon dhaqaalaheenna yar muxua kontarooli karno oon revenugeenna kordhin karno oo aan muxuu ahaa is muxuu ahaa inagu sib habboon oo rushdi ah aynu muxuu ahaay wax u maamulan karno taas bayna khasbaysa inaynu markaa intaynu guntigana dhiisha iskaga dhigno maantana aan u gaajoono samaan garan inaynu gunaanadkaa gaadhno ee muxuu ahaayey inaynu markaasi aynu daynteennina badhna laynaga cafiyo barka kalena laynoo tababaro inaynu iska bixin karno marka runtii taas baynu ku jirnaa marka markaynu dhinaca dhaqaalaha ku adadkaanayno waxaa runtii looga baahan inaynu wacyigaas ku eegno dowlad goboleed iyo dowla- iyo dowlad dhexeba si dhow iskula shaqeeya sidii resourcekii loo qaybsan lahaa sidii nidaamkii sharciyadii loo ilaalin lahaa sidii muxuuha dalkan loo midayn lahaa sidii hal wadan oo dhaqaalihiisu indicatorskiisu midaysan yihiin ee loo noqon lahaa sidii khubaradu ay noogu hogaamin lahaayeen dalkan sidii visionka dheeray markaasi ay muxuuha ay hadda baryahan soo bandhigayaan sidii aynu horumar ugaali lahayn qorshe dheer uga yeelan lahayn aad baad mahadsantihiin ku dheerayn maayo ee muxuu ahaa runtii anigu aad iyo aad bay sharaf noogu tahay guul noogu tahay ummadda soomaaliyeedna runtii ay fariin wanaagsan u diraysaa inay saddexdaasba iskaashadaan iskaashadaan hay-adihii fulintee gacanta ku hayay miisaani maaliyadda hay-adihii oversightka ku lahaa ee kon- muxuu ahaa ee korjoogteynta ku lahaa iyo khubaradeenii aqoon-yahankeenii professorskeenii inay muxuu ahaa wada joogaan dhammaantiin sharaf bay noo tahay maalin wanaagsan bay noo tahay
qabiil yahay barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsana magaalada muqdisho ayaanu soo soogaarnay saaxiibeyaal madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda safiirada beesha caalamka u fadhiya soomaaliya oo uu hogaaminayey wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya ambasador james wan kulanka madaxweynaha iyo safiirada beesha caalamka oo ay sidoo kale ka qayb galeen wasiiro agaasimaha madaxtooyada iyo la taliyayaasha madaxweynaha ayaa looga hadlayay xoojinta howlgallada markaasi ka dhanka al-shabaab wax ka qabashada dadkay abaartu saameysay iyo dejinta adeegyada dowladda madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ka hadlay
wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo s r s g-ga master jameson iyo safiiro ambassadors safiiro badan oo beesha caalamka ka socda oo safiiradan hadda jooga ay ka mid yihiin safiirka maraykanka sweden jarmal atmis egad etoobiya iyo safiirada european union intaba wafdigaas ballaaran oo loo yimid runtii aadaan ugu faraxsannahay inay xilligan ayna soo booqdaan waxaan ka wada hadalnay arrimaha samafalka iyo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa arrinta security-ga oo muddo dheer soo noqotay iyo sidii dadka ay amni guud u heli lahaayeen sidaasoo kale waxaan aad uga wada hadalnay maamul daadejinta nidaamka federaalisimka iyo sidii maamulka loo daadejin lahaa adeegyadana loo daadejin lahaa degmooyinkana loogu samayn lahaa golihii deegaanka degmooyinka hadda aan suubinay iyo inta kalena loo dhammaystiri lahaa sidaasoo kale loona heli lahaa in adeegyadii bulshada la daadejiyo dadka ay doorasho helaan shacabka ay wax doortaan runtii si fiicanay noogu soo dhammaatay beesha caalamkana waxay naga ballan qaadeen taageero inay nala garab istaagaan oo samafalka iyo abaaraha sidii dadka looga gurman lahaa iyo sidaasoo kale sidii amniga gacan buuxdana looga siin lahaa waxyaalahaan u baahannahay oo dhan nagala dhammaystir lahaa adeegyada bulshadana loo gaarsiin lahaa arrin guulahay ahayd si fiican oo qurux badanay noogu soo dhammaatay waxaan kaga mahad celinaynaa wafdigan ballaaran maashihiisa iyo shaqada fiican oo uu nala qabtay aad iyo aada u mahadsantihiin soo dhowaada koonfur galbeed ku soo dhowaada
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bankiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bankiga salaamna waad u sii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bankiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bankiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda warshadda isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa nigii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dusha ida saarnaa maanta waan ka duulo dusha saan maraya calashaan warshadda isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaada fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shibiska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo kasii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
qaybihii gabagabada barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacada haddala sane magaalada muqdisho ayaan isa soo gaarnay saaxiibayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxa uu ka qayb galay maanta xaleeb masaarka madaxweynaha cusub ee dalka kenya william samuel ruto oo markaas garoonka diyaaradaha ee kazarani xaleeb masaarkiisa ka dhacay ayna kasoo qayb galeen madaxda gobolka geeska afrika oo markaas madaxweynaha soomaaliya qayb ka yahay sidoo kale wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed madaxda kale ka qaybgasho waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele iyo madaxda kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi kulan ducido oo kula yeelan doona caawa madaxda kasoo qaybgasha cali masaarka madaxweyne xasan waa markaasi william ruto waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka kenya william ruto isoo kale ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya abiy axmed oo markaas kulmo duciido ay uga hadlayaan xiriirka labada wadan ee soomaaliya iyo etoobiya ay uga hadlayaan iyadoona la fahamsan yahay in soomaaliya etoobiya xiriirkooda uu markaas aada u xumaa tani markii uu xilka la wareegay madaxweynaha imanka talada haya xasan sheekh maxamuud wixii markaas ka horreeyena waxa uu ahaa mid aada u wanaagsan dowladdii madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo haddaba kuna duceydaas ayaa la filaya inay wada qaataan dhinacyada oo markaas uga hadlaan arrimo ku saabsan soomaaliya iyo etoobiya dhinaca kalena haddii aynu eegno saaxiibayaal markaana gobolka shabeellaha waa markaasi gobolka galgaduud mid ka mid ah beelaha halkaasi dega ayaa markaasi maanta waxay ismeen dhoolatus iyo markaasi hub ay la soo baxeen ayagoo markaasi sheegaya inay daaru yihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab oo markaasi guud ahaanbaa dalka ka bilowday dadka halka dega ayaa waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay in al-shabaab layska difaaco islamarkaana hubka shacabka ay qaataan maamulka ayay ugu baaqeen ee dowladda federaalk ee soomaaliyaba in lagu garabsiyo dagaalka dadka shacabka ay kula jiraan al-shabaab deegaanada ee gobolka galgaduud sidoo kalenta hiiraan ayaa ka mid ah meelaha dadka shacabka ay is abaabuleen ee hubka ay qaateen islamarkaana ay doonayaan in ay al-shabaab ay iska saaraan deegaanada ay kaga sugeen markaas gobolkaas hiiraan deegaanada markaas al-shabaab ay ka maamulaan guud ahaan caawa barnaamijka halkaas uu gogayaa qartan dhegeystaayay barnaamijka halkiisa intaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo